dowladda hoose ee degmada qardho ayaa dayactirii dib u haweyn ku bilowday wadada weyne dhex marta bartamaha magaalada taasi oo dhib ku qabeen maristeeda gaadiidka iyo bulshada waxaa ka qaybgalay dibu dayactirka lagu sameynayo wadadan gudoomiye ku-xigeenka degmada qardho iyo agaasimaha waaxda howlaha guud ee degmada qardho maxamed siciid gudoomiye ku-xigeenka degmada qardho iyo yuusuf faradheere agaasimaha waaxda howlaha guud ee degmada ayaa ka waramay dayactirka ay ku bilaabeen wadadan shaqaan ka bilowna dayactir ah laamiga weyn ee halbowlaha isku xidha guud ahaan soomaaliya oo dhex mara magaalada qardho iyo laamiyada kale oo magaalada dhexdeeda mara oo ay xilliyadii roobabkii da'ay ay ka geysteen yeeshay dhaawacyo yaryar gaareen oo jajab iyo bulshaduna ka soo muujisay cabasho badan marka waxaannu maanta bilownay shaqadii laamiga oo soco doonta insha allahu tacaala muddo dhowr cisho ah inta laga dhammaynayo guud ahaan laamiyada qadha dhex mara oo dayactir badan lagu samayn doono waxaan rabnaa halkan inaan bulshada kala wadaagno farnimo dhowr ah oo ay ugu horreeyaan sidaad la socotaan laamigeenna waxaa la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo siddeeddii waa muddo afartan sano ku dhow ayuu dhisan yahay laamigu wuxuu u baahan yahay dayactir joogto ah wuxuu u baahan yahay wakhtigiisii oo dhammaaday insha allahu tacaala in shaqooyin intaa ka waaweyn laga qabto hadda waxaannu qabanaynaa waa fayskii koowaad oo ah dayactirka iyo buuxinta dhulkii uu ka jajabay waxaannu rajaynaynaa ilaah idankiis fays labaad oo ah isaga oo dhan in la saaro hallaayar guud ahaanta islaamiga magaalada inta dhex madho oo dhan aan rabno inaannu ku samayno hab isku tashiya oo bulshadayada annagoo ku tashanayna waxaannu ka shaqaynaynaa waddada laamiga ah oo burbur uu gaaray sannad walbana markii xilli roobaadku yimaado aad baannu uga shaqaynaa way burburdhaa laamiga oo wakhti hore la dhisay waxaa keenaya burburkaasna biyaha lagu qubaayo iyo biyaha maraaya iyo waxyaalahaasaa keenaya saaka iyadaannu shaqo ka bilownay shaqadaa aannu ka bilownayna waxaannu ka shaqaynaynaa laamiyada magaalada oo dhan laamiyada magaalada oo dhan oo meelaha ay googu uu ka jiro iyo meelaha burburku ka jiro inaannu ka shaqayno habka looga shaqaynayaana waa hab isku tashiyaho dowladda hoose ay ka shaqaynayso iyadaa gacanta ku haysa iyadaa ka shaqaynaysa waxaa kale oo nagala shaqaynaya hadda shaqada nagala qayb qaatay hay-adda batej oo hay-adda waddooyinka oo qalabkan lagu shaqaynayo mar walba naga saacidda iyadu degmada qardho haddaanu nahay hay-addaa mar walba waxay naga saaciddaa qalabka aan u baahanno iyadana aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada ay nagala qabatay wadadan lagu bilaabay dib u dayactirka ayaa markii hore waxaa dhib ku qabay maristeeda gaadiidka iyo bulshada ku nool degmada qardho